magaalada beledweyne ayaa lagu soo gabagabeeyey tababar ku saabsanaa isla xisaabtanka bulshada waxaana soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada hirshabeelle tababarka ayaa waxaa kasoo qaybgalay qaar ka mida macalimiintii ardayda iskuulada dowladda ee ku yaala magaalada beledweyne agaasimaha waaxda dadweynaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee hirshabeelle cabdishakuur maxamed xasan gudoomiyaha waxbarashada degmada beledweyne mustaf cismaan maxamuud iyo xubno kale ayaa kasoo qaybgalay xiritaanka tababarkan oo socday muddo saddex maalmood ah cabdishakuur maxamed xasan agaasimaha waaxda dadweynaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee hirshabeelle ayaa ka waramaya ahamiyadda tababarkan xeritaankii tababarkan oo muddo saddex cisho inoo soo socday islamarkaana aan aaminsannahay inaad runtii tababarka muddada saddexda maalmooda uu socday waxyaabihiini gula barayay inaad ka faa'iidaysan doontaan oo aad dib ugu celi doontaan dadkii kala duwanaa ee aad ka kala timaadeen maadaama bulshada kala duwan aad matalayseen sida caafimaadkii ardaydii iyo bahdii kale ee waxbarashada ee macalimiinta iyo maamulkiiba runtii ka wasaarad ahaan aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay in tababarada sidaan oo kale ay u sii socdaan islamarkaana dad kala duwan oo ka kala socday waxyaabaha babliga ama bilaashka ah sida iskuullada iyo caafimaadka laiskugu keeno islamarkaana laga doodo in bulshada ay tahay cidda leh la xisaabtanka oo dadyowga kala duwan ee mas-uuliyadaha kala duwan haysa ay iyada kula xisaabtami karaan ayaga saddexdii maalmood tababarkan uu socday sida macalimiinta tababarka bixinayay ay inoo sheegeenba ama aad boorka ka arkaysaanba waxaa looga hadlayay la xisaabtanka bulshada in dabcan isla xisaabtanka uu yahay halbeeg oo muhiimad gaara bulshada dhexdeeda ay u leedahay tababarkan waxaa tusaale ahaan kasoo wada qeybgalay bahdii waxbarashada oo ay kala matalayeen arday iyo macalimiin iyo sidoo kale qaybo ka mid a caafimaadkii oo isbitaalada babliga ah ay dad ka socdeen markaan tusaale ahaan usoo qaadano in maamuladii oo iskuullada dowladda iyo ardayda meel laiskugu keena waxaa imaanaysa in ardaygana uu asigana ka hadla mas-uuliyadda lagu leeyahay iyo midda uu leeyahayna uu ogaado maamulkana asigana dabcan uu ogaado waxa lagu leeyahay iyo waxa ardayga uu ku leeyahay qaar ka mida kasoo qaybgalayaashan ayaa ka waramaya waxyaabaha ay ka faa'iideen bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed cumar aadan waxaan ka socdaa iskuulka xawotaako waxaan qaadanay saddex maalin oo tababar ah oo lagu baranayay isla xisaabtanka bulshada iyo macnaha ciddii wax u dhiibatay isla xisaabtanka bulshada dhexdeeda saddexdaas maalin waxaan ka faa'iidnay wax badan ayaan ka faa'iidnay waxaan rajaynaynaa tababarada noocan oo kale in la qabto oo la sii badiyo magacii waa cali xasan cali waxaan ka socdaa iskuulka sigaalow ayaantan ku jirnay tababar saddex maalin ah tababarkaasna wax badan ayaan ka fahanay waxaan rajaynaynaa in lasoo badiyo tababarka noocaan oo kale ah tababarada noocan oo kale ayaa kaalin ka qaadanaya sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadaha macalimiinta iyo wada shaqaynta ka dhexaysa ardayda iyo macalimiinta